بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة ويخرج waxaa soo baxa faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami dimaa wuxuu u fasl yahay dhiigga haweenka ka yimaada dhiiggaas axkaamtiisa iyo aqsaamtiisii inta uu u qeybsamo wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarji cawrada xaggeeda waxaa ka soo baxa waa cawrada haweenka halaathatu dimaa-in saddex dhiig ayaa ka soo baxa cawrada haweenka damulxaydi dhiigga xaydka waa dhiigga caadada loo yaqaano waanifaasi wa damu nifaasi dhiig umuleedka haweeneydu markaa ay dhasho dhiigga ka yimaada ayaa waxaa la yidhaha nifaas walistixaadati wa damu listixaadati dhiig furanka istixaadadu waa dhiig cudur cudur yacni uu keenayo istixaada la yidhaha waa dhiig furan saddexdaas dhiig ayaa haweeneyda ka yimaada saddexdaasi marka axkaam ayay kala leeyihiin kala duwan oo sharcigu uu u sameeyey falxaydu dhiigga xaydka ah ee caadada ah huwa dhiigga xaydka ahi addamu waa dhiigga dhiiggaasoo alkhaariju soo baxa min farji اlmar'ati haweeneyda cawradeeda ka soo baxa calaa sabiili sixati caafimaadka jidkiisana ku soo baxa min gayri sababi اlwilaadati dhalidda sababteeda sababtaas la-aanteedna ku soo baxa halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu marka hore ku bilaabo dhiiggan xayd maxaa la yidhaha dhiiggan caadada ah wuxuu ku yidhi sheekhu caado waxaa la yidhaha dhiigga xaydka addamu lkhaariju waa dhiigga ka soo baxa min farji اlmar'ati haweeneyda cawradeeda ka soo baxa calaa sabiili sixati caafimaad jidkiisna ku soo baxa yacni gabadha iyadoo caafimaad qabta oo wax xanuuna iyo wax cudura oo ku dhegan aysan jirin ayaa si dabiici ah uu isaga yimaadaa wakti macluuma oo la og yahay ayuu yimaadaa wakti macluumana wuu ku dhammaadaahoo wuu go-aa calaa sabiili sixati la yidhi maxaa baxay haddii dhiiggaasi cudur uu ku soo baxo oo infection iyo waxyaalo la mida ay keenaan istixaada la yidhaha haddii cudur uu ku soo baxo oo caafimaad uusan ku soo baxaynin oo cudur uu keeno waxaa la yidhaha istixaada ee xayd la yidhaha min gayri sababi اlwilaadati dhalidda sababteeda la-aanteedna ku soo baxa yacni dhiiggan xaydka ahi sabab dhalidna kuma yimaado cudurna kuma yimaado min gayri sababi lwilaada la yidhi maxaa ku baxay haddii dhiiggan sababta keentay uu yahay dhalid nifaasaa la yidhaha kaas kaas nifaasaa la yidhaha haddii dhalid dhiiggu uu ku yimaado waa nifaas wa lownuhu lown lxayd dhiiggan xaydkaa midabkiisa lownkaas uu sheekhu inoo sheegi doonana waxaa loola jeedaa lownuhu alaqwa waa midabyo badan uu leeyahay midabka ugu xooga badan ula jeeda midabka ugu xooga badanee aswadu waa markuu madow yahay midabyo badanuu ku yimaadaa isagoo axmara u yimaadaa oo guduud ah isagoo wuxuu yimaadaa aswada oo madowa wuxuu yimaadaa isagoo agdar ah oo calow uu ku jiro calow calow isagoo ku jiran waa yimaada oo madowna aan ahayn guduudna aan ahayn madabyo badanuu ku yimaadaa marka sheekhu markuu ku leeyahay lownuhu aswad dhiigga xaydka midabkiisu waa madow yahay ulama jeedo xaalad kasta inuu madow yahay ulama jeedo leanna axwaal fara badan uu leeyahay dhiigga xaydka fayaأtii axmar isagoo guduuduu ku yimaadaa wayaأtii aswad isagoo madowa waa ku yimaadaa wayaأtii asfar isagoo calow calow ah oo carun carun camala waa ku yimaadaa intaba waa xayd laakiin muxuu kala jeedaa sheekhu markuu leeyahay wa lownuhu aswadu lownuhu alaqwa midabka ugu xooga badan markuu meesha ugu xooga badnaay uu marayo midabkiisu waa aswad madow walidaalika midabyadan waxay gabadha ka saacidayaan oy ka taageerayaan midabyada dhiiggu markay isbedelaan maalan gabadhii haddii xilligii dhiig furanka uu ku dhaco istixaado ay noqoto oo dhiiggiiba uusan joogsanayn hadduu kalaro kala duwan kus ku yimaado dhiiggii waa iska socdaa bil iyo laba bilood iska socdaa laba kalarna wuu ku socdaa kalar madow ah iyo kalar guduud wuu ku socdaa kan madowgaa markaas maxaan ku xukumaynaa inuu xayd yahay liannahu huwa alasliyu wa huwa alaqwa dhiigga xaydhka asagaa asal waa kalarka madowga ah isagaana ugu xooga badan marka haddii kalar guduud iyo madow labadaba uu ku socdo yacni dhiiggiina uu iska shubmayo xuduud aan lahayn gabadhu waxay ku xukumeen dhiigga madowga inuu yahay inta madowgu socdo inuu xayd yahay laakiin maxaa shardi ah intuu dhiiggaas kalarkaa madowgaa inuusan ka gudbin muddadii agarulxayd agarulxayd xayd muddada uu socan jiray waa inuusan ka gudbin muddada xaydka uu socan jiray shan iyo toban maalmood ay ahayd oo ugu badan waa inuusan aqalulxaydna uusan ka yaraan kalarkaas madowgaa markaan ku xukumayno xayd aqalulxaydna waa inuusan ka yaraan aqalulxayd waa yowma waleyla haddii marka aqalulxaydna uusan ka yaraan agarulxaydna uusan ka gudbin kalarka madowgaa waxaan ku xukumaynaa inuu xayd yahay kan guduudkana maxaan ku xukumaynaa cudur inuu yahay oo inta madowga uu socdo salaaddii way iska daynay gabadhu kalarka guduudka intuu socdana salaaddii way tukaneen oo istixaado weeye la dhiiggiia iska socda marka kalaradu faa'iidadaasay leeyihin in la barto kalarada dhiigga ku socda faa'iidadaasay leeyihin wa lownuhu lownulxaydi dhiigga xaydka ah midabkiisa alaqwaa ee ugu xooga badan oo ula jeedaa aswad markuu yahay madow madowgaasoo muxtadimun ee qandacinaya gabadha xoogaa qandac oo kulayl ah ou leeyahay qandac ee qandacinaya laddaacun ee xanuunjinaya oo markuu ugu xooga badan yahay markuu madow ku yimaado oo xoogaa kulayla uu leeyahay oo xoogaa gabadha xanuunna uu ku qabanayo waa dhiigga markuu ugu xooga badan yahay kalarka ugu xooga badan markuu ku socdo dhiigga xaydka markuu nidaamka uu ku socdo walidaalika kalaradan waxaa tilmaamaya xadiiskii nasaa-i abu daawuud ay warinayeen can faadima binti abi xubaysh gabar saxaabiyadee la dhihi jiray faadima binti abi xubaysh annahaa kaanat tustaxaadu gabadhaas waxay ahaan jirtay dhiig furankana ku dhacay faqaala laha الnabiyu nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu عalيه wasalam ida kaana damu اlxaydati fainahu damun aswadu yucrafu dhiigga xaydkaa markuu yimaado waxaa lagu yaqaanaa waa dhiig madow ah saasaa lagu gartaa wy faida kaana dalika dhiiggaa madowgaa markuu ahaado faamsikii can الsalaad salaadda ka joogso inta dhiiggaa madowgaa uu socdo salaadda ka joogso faida kaana اlaakharu midabkii kale ama kalarkii kale markuu ahaado waa kalarkii guduudka tawada iyo weyse qaado wasalii tuko fainamaa huwa cirqun waa xidid furnay kalarka kale salaadda iska waduu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam kalarkii guduudka ahaa intuu socdo wuxuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam weysayso mar walba yani salaadiina wado oo hajoojin lanno kalarkaas guduudkaa ma ahan xaydkii salaadda celinaya ma ah marka taasi waxay deliil u tahay xadiiskaasi wuxuu deliil u yahay kalaro kala duwan inuu ku yimaado oo markuu madow yahay waa markuu asliga yahay oo ugu xooga badan yahay wanifaasu dhiig umuleedkuna huwa damu waa dhiigga dhiiggaasoo alkhaariju soo baxa caqiba alwilaadati dhalidda ciribteeda soo baxa dhiigga nifaaska ah waxaa la yidhaah waa dhalidda ciribteeda dhiigga soo baxo gabadhu markii ay dhasho oo caruurka uu bannaanka yimaado kulligiis caruurka kulligiis markuu bannaanka yimaado dhiigga imanaya kaasaa la yidhaahaa nifaas halkaa marka waxaan ka fahamnay gabadhu inta foosha ay socdo oo ay foolanayso mararka qaar waxaa dhici karta in dheecaan yimaado mararka qaar intii fooshii ay socoto oo weli caruurka uusan soo bixin inuu dheecaan yimaado ama dhiig uu yimaado ayaa dhici karta dhiiggaas maxaan ku xukumaynaa intii xanuunkii foosheeda waxaa laga yaabaa dhiig inuu yimaado ama dheecaan uu yimaado waa nifaas ma dhahayno dhiiggaas nifaas wey ma dhahayno leannu nifaas maxaa la yidhaha caruurka kulligiis markuu bannaanka yimaado dhiigga yimaado kaas marka waxaan ku xukumaynaa inuu yahay damulfasaad ama yacni dhiig waxaan ku xukumaynaa xanuunka uu keenay oo salaaddii aan celinayn waa dukanay salaaddeeda xasba istidaacatiha inta awooddeeda hay ku dukaneen nusushay geli waa iska soo nadiifin waa iska soo daahirine meesha dhiiggu ka imanayo waxbay ku cubee waxbay ku cubi hadday jiif ku dukan karto jiif hadday fadhi ku dukan karto hadday istaag ku dukan karto inta uun markaas duruufaheeda gabadha ayay fiirin laakiin salaaddii marna kama tegeyso oo dhiiggaa socda awgeed salaadda ugama tegeyso leanno dhiiggani ma aha dhiiggii xaydka dhiig xanuunka u keenayo walistixaadatu dhiig furankuna dhiiggan la yihaaho istixaadaha huwa damu waa dhiigga dhiiggaasoo alkhaariju soo baxa fii gayri ayaami alxaydi maalmihii xaydka kayrkood soo baxa waannifaasi wa ayaami nifaas maalmihii nifaaska kayrkood soo baxa maalmihii xaydku iman jirana ma imanayo maalmihii nifaasku iman jirana ma imanayo maalmo kaleu iska socdaa oo xuduud aan lahayn oo iska shubmayo dhiiggaas waxaa la yidhaha istixaadaa la yidhaha gabadha marka dhiiggaas istixaaduhu hadduu ku dhaco oo iska soconayo salaaddii waa tukanay mar walbaba ma joojisanayso habkay u tukanaysa salaaddana waxaa weeye waxay fiirineen caadadeedii hore intay caafimaadka qabtay oo dhiiggu u saxnaan jiray intii dhiiggu u saxnaan jiray oo caafimaad qabto xilligii uu dhiiggu u iman jirana waxay ku xukumeen inay xilligii dhiigga ku jirto oo salaaddii ma tukanayso tusaale ahaan gabadhan caadadeeda waxay ahayd bil kasta toddobada maalmood oo ugu horeysa ayaa dhiiggu ka socan jiray maalintii sideedaadna waa qubaysan jirtay intay caafimaad qabtay saas nidaamkaasi ku socan jirta kabacdi cudurkana iska yimid dhiig aan xuduud lahayna iska socda maxay sameynaya gabadhaas oo kale bil kasta toddobadeeda maalmood waxay isku xukumeen inuu xaydkii socdo nidaamkeedii horey dib ugu laaban ilaa bil kasta caado waxay u lahaan jirtay toddobada maalmood ugu horreeya inuu xayd yahay maalintii sideedaadna waa qubaysan jirta haddana nidaamkeedii dib ugu laabanoo bil kasta markay gaarto toddobada maalmood ugu horreysa waxay isku xukumeen dhiiggan socda inuu yahay dhiig caado ah maalintii sideedaadna sooma qubaysan jirin intay caafimaad qabtay maalintii sideedaadna way qubaysaneen oo waxay isku xukumeen dhiiggii inuu go-ay waana socdaa hadde lakin waxaan socda waa kii cudurka maalintii sideedaad saas habkaasay ku socaan hadday xasuusato habkeedii nidaamkeedii hadday xasuusato saas isaga socon hadday gabadhu ay leedahay markaa waxba ma xasuustana waan fiicnaan jiray laakiin qadarku u hayn jiray ma shan maalmood u hayn jiray waan halmaamay ma aqaan toban maalmood miyuu hayn jiray ma aqaan bisha kowdeeda miyuu igu dhici jiray shan miyuu igu dhici jiray ma waxba haddaysan kala xasuusan waxaa la yidhaha mutaxayira gabadha gabarh jahwareertaya la mutaxayiradaas marka waxaa weeye wakti walba oo salaadda ay tukanayso waa inay qubaysato leanna maadaama wax ay xasuusato aysan jirin wakti walba waxaa suurtagala waktigii dhiiggu go-i jiray inuu waktigan yahay mar kasta way qubaysanee way soo dahaaro qaadanee maxalkay markaa dhiiggu uu ka imanaya ay cubee oo suuf iyo wax ku xiree saasay u tukan marka salaadna salaad kuma dhowran karto saasay ku socon wa aqalulxaydi dhiigga caadada kan ugu yar yowman wa leyla habeen iyo maalin dhiigga xaydka waxaa lagu yaqaanaa ugu yaraan habeen iyo maalinu socdaa ka bacdina wuu go-aa aqalulxayd yowman wa leyla la yihi waxaa baxay haddii dhiiggu hal maalin uu soconayo bis habeenkiina aysan dhiigba isku arkin labiiyo toban saacu ka socday wax isku ararkaysay kabacdina wey weysay gabadhii waxba iskuma arkin dhiiggaas maxaan ku xukumaynaa xayd ma aha leannu xayd hadduu yahay kama yaraadeen habeen iyo maalin maxaan ku xukumaynaa istixaada waa dhiig cudura dhiig cudura wey marka wa akaruha akaru lxaydi dhiigga xaydka kan ugu badan khamsata cashara shan iyo toban wey yowman mi yowmin maalin ah xaydka sharciga kan ugu badan waa shan iyo toban maalmood u socan hadduu wax ka badan la yimaado dhiiggu oo maalin lixiyo tobnaad uu la yimaado maalin toddobiyo tobnaad uu la yimaado xayd ma aha waa istixaado wey gabadhuna salaaddii way tukanaya oo dhiiggaasi salaad kama celinayo salaaddii way dukanaya gabadha wagaalibuhu gaalib اlxaydi xaydka qaalibkiisu waa intuu dumarka inta badan uga go-o situn waa lix maalmood aw sabcun ama waa toddoba maalmood inta qaalibka ahe dumarku u badan yihiin waa inuu lix maalmood ama toddoba maalmood ka bacdi uu ka istaago qaalibkiisu taasu taasna waxaa weeye culimmada fuqahada waxay ku ogaadeen aayad iyo xadiid sidaa u kala xadidaysa oo saa u kala sheegaysa oo soo arooray ma jiro laakiin waxay ku ogaadeen tatabuc iyo raadraac ay ku sameeyeen haweenkii qiyaaseen haweenkiiyaa la qiyaasay qaabka ay dhiiggooda ku socdo waxaa la ogaaday gabadhu markay caafimaad qabto in dhiigga ugu badan xaydku uu yahay shan iyo toban maalmood inuusan ka badnayn markii tatabuc iyo daraase lagu sameeyey haweenkii oo la daraaseeyey waxaa la ogaaday dhiigga xaydka haweenkii markii la daraaseeyey habeen iyo maalin dhiig ka yar oo xayda inuusan jirin waa daraase lagu sameeyey dumarkii laakiin xadiis iyo aayad sheegaya ma jiro wa aqalu nifaasi dhiig umuleedka kan ugu yar laxdatun ilmilicsigu waxaa laga yaabaa caruurku markuu haweeneyda caruurka ay dhasho ilbiriqsi ka bacdiba inuu dhiigu iska go-o ay dhici karta wax naadira wey laakiin naadir wey ilbiriqsi ka bacdi inuu hore ka go-o oo hore ay ka qubaysato oo hore ay ka daahirsato oo salaadiiba ay bilowdo ilbiriqsi markay dhashay ka bacdi way dhici kartaa laakiin waa naadir wa agaruhu agaru nifaasi dhig umuleedka kan ugu badan situuna lixdan weeye yowman min yowmin maalmood lixdan maalmood kama badan karo isaguna haddii dhiiggii gabadhii umusha lixdan maalmood ka badan hadduu socdo maalinta lixdan iyo koowaad dhiiggii markaas waxay ku xukumi istixaado inuu yahay waa damulfasaad istixaaday ku xukumi waa tukanay lannu lixdan maalmood dhiig ka badan karoo nifaasa ma jiro maalinta lixdan iyo koowaad way dukanay siday usoo astajoonay dhiiggii iska soo mayri iska soo dhaqdhaqi salaada marka iyo weesadana way xiriirinay weesada markay weese qaadato allahu akbare hore ka dhih hadday daahdaahdo weesadii waa ku celinay haddana lanna waxaa la rabaa xadadkii iyo dhiiggii ilaa wuu socdaa wax joogsanaya ma ah salaada intaad ka xiranayso iyo intaad weese qaadanayso inuu dhiiggii uu yaraadaa la rabaa maxaanu ku yaraan karaa qadarkaas markii weysadii ay dhammayso hore allahu akbar ka tiraa laakiin gabadhii markii weysadii dhammaysay iyadoo dhiiggan cudurku ka shubmayo hadday iska sheekaysato intay sheekaysanayso dhiiggii waa iska socdaa marka waxaa la rabaa markii ay weysadii dhammayso horay allahu akbar inay ka tiraa haddii kale way kusoo celina hadday sheekaysa weysadii way kusoo celin iyo xirxiriddii meeshii ay xiraysay iyo kulli way kusoo celin wagaalibuhu gaalibu nifaasi dhiig umilaadkan gaalibkiisu arbacuuna afartan wey yowman min yowman maalin afartan maalmood wey gaalibkiisu afartan maalmood ay u badan yihiin dumarku inuu uga joogsado wa aqalu duhri dahaarada midka ugu yaraanta badan dahaaradaasoo bayna alxaydatayni labadii xayd dhexdooda ah khamsata cashara shan iyo toban wey yowman min yowmin maalin ah walaa xadda wax xad ah liakarihi akari duhri dahaarada kan ugu badan xad uma sugnaan sheekhu wuxuu ka hadli labada dhiig ama labada xayd inta u dhaxaysa imisaa ugu yar oo gabadhu ay daahir noqon kartaa waxaa ugu yar shan iyo toban maalmood inta ugu yaroo gabadhu ay daahir noqon karto oo labada dhiig u dhaxaysa shan iyo toban maalmood haddii la arko duhri intaa ka yar duhri intaa ka yar haddii la arko maalan gabadhi waxay aragtay laba maalmood saddex maalmood iyadoo daahir ah ayaa dhiiggii yimid laba maalmood iyo saddex maalmood ma noqon karto daahirnimo waxaan ku xukumaynaa inuu yahay fataraatu dam dhiiggiiyo xoogaa uun kala istaagayoo meeshii ay qallashay inuu yahay laakiin weli uu iska socdo xugun ahaan kor uu ka joogo dhiiggii fataraatu damaan ku xukumaynaa inuu kor ka joogo dhiiggii inuu kor ka joogo ayaan ku xukumaynaa leanna duhri ka yaraan kara shan iyo toban maalmood gabar dahaaradeeda ay ka yaraan kartahay ma jirto hadduu ka yaraadana dhiiggiiyaa un kor ka joogo oo socdo walaa xadda xad uma sugnaanin liakarihi akari duhri dahaarada midka ugu badan xuduud ma laha lama dhihi karo gabadha sharcigu ma xadayn imisaa ugu badan oo ay daahir noqon karto gabadha duruufaheedu ku xiran yahay waxaa dhici karta hal sano inuusan dhiig ku dhicin dumarka qaar qaar waxaa dhici karaa laba sano iyo saddex sano iyo afar sano inuusan dhiigba aysan arkin oo iska dhici karto marka sharciguma uusan xadaynin inta ugu badan oo gabadhu ay daahir noqon karto marka sheekhu wuxuu yidhi aqalu duhri bayna alxaydatayn tahaaro laba xayd u dhexaysa shan iyo toban maalmood kama yaraan karta uu yidhi sheekh maxaa baxay dahaaradu hadday u dhexayso xayd iyo nifaas xayd iyo nifaas haddii dahaaradu u dhexayso shan iyo toban maalmood waa ka yaraan karaa tusaale ahaan haweenaydii iyadoo xaamilaha ee uur leh ayuu waxay isku aragtay dhiig walasaxu annahaa taxiid dhiiggaasna sida saxdaa xaydaa lagu xukumayo haweeneyda uur kale mararka qaar way dhici kartaa xaydku inuu ka yimaado naadir ba ha noqdo waa iska naadir iyadoo gabadhii xaaida ah oo xaamilo ah oo uur leh ayaa dhiiggii ku dhacay xaydku waa marar naadira waa yimaada mararka noocaas oo kale iyadoo marka gabadhii dhiiggii markuu ku yimid dhiiggii waa ka daahirsatay markay daahirsatay shan maalmood iyadoo daahira ayay dhashay marka daahirkii meequu noqday imisay daahir noqotay shan maalmood bis laakiin duhrigaasi muxuu u dhexeeyaa beyna xaydin wa nifaas taasoo kale oo ka yaraan kara suurtagal suurtagal waayo duhri yacni duhriga u dhexeeya xaydka iyo nifaaska shan iyo toban maalmood waa ka yaraan karaa shan maalmooduu noqon karaa laba maalmooduu noqon karaa hal maalinuu noqon karaa kaasoo kale wa aqalu zamanin zamanka ugu yaraanta badan zamankaas oo taxyiidu fiihi zamanka dhexdiisa almar-atu haweeneydu ay ku xayli karto tiscu siniina sagaal sano da-da ugu yaroo la dhihi karo laleeyahay gabadhan dhiigga ka yimid waxaanu ku xukumaynaa xayd sagaal jir gabadha ugu yar da-da ugu yaray ku xayli karto oo markay sagaal jir ay tahay amaa haddii sagaal sano wax ka yar iyadoo gabadhu jirta tusaale ahaan sideed sano ama sideed sano iyo bar iyadoo jirta ayaa gabadhi waxaa lagu arkay dhiig dhiiggaas ma lagu xukumayo inuu xayd yahay waa cudur wax iska cudur isaga yimid w infection iyo waxyaalo lamida weeye mooye ma ahan xayd ma ahan leannu xayd gabadha da-da ugu yar oo dhiiggeeda xayd lagu xukumi karo sagaal sano waa inay gaarto ka yar maayo wa aqalu lxamli uurka kan ugu yaraanta badan sittatu ashhurin lix bilood lixdaas bilood kutubta minhaajka iyo kutubta kale waaweyn ee fiqhiga waxay ku daraan walaxdataani lix bilood iyo laba ilmilics ugu yaraan uur intuu ku dhalan karo uurka markii muddada ugu yar uu ku dhalan karo sittatu ashhurin wa laxdataani lix bilood iyo laba ilmilicsi lixda bilood waa intuu caloosha ku jiray labada ilmilicsina maxaa loola jeedaa laxdatun waa yani shay walba waxaa laga soo qaaday wixii ugu yaraa hal ilmilicsina waa laxdatu alwadci ilmilicsiga ay ku dhalaysay way gabadha ilaa urkii dhaliduu baahay inuu dhasho muddada ugu yaray ku dhali karto waa ilbiriqs dhexday ku dhaweyso wa laxdatun liljimac ilmilicsina markuu calool gelayo oo hooyada aabbuhu isku tegayeen wax walba waxa ugu yaraanta badan markii laga soo qabto ilmilicsina waa ilmilicsiga lagu jimaacay haweeneyda oo caruurkan uu ku calool galay ilmilicsiga labaadna waa ilmilicsigii uu ku dhashay ugu yaraana laga soo qabtay lixda biloodna waa lixdii bilood oo uurku markaas ugu yaraan uu ku dhalan karayo waa uurka ugu yar wa agaruhu agaru اlxamli uurka kan ugu badan arbacu siniin waa afar sano uurka ugu badan oo sharci ahaan lagu tilmaami karo haweeneydu uuray sidi kartaa afartaas sano waxaa loo deliishaday uurka ugu yaraan inuu lix bilood uu ku iman karo masaladan waxay dhacday khilaafadii sayidina cumaan cumaan binu cafaan cumaan binu cafaan markii uu madaxda ahaa ayaa ninaa wuxuu guursaday gabar gabadhii lix bilood ka bacdi way dhashay lix bilood kabacdi markii joogo hadduu guursaday lix bilood iyadoo laga joogo caruuray dhashay sayidina cثmaan marka waa loo yimid waxaa la yihi gabadhan ama zaaniye ahayd oo uurkan ay hore u wadatay maadaama lix bilood ay ku dhashay cabdullahi bn cabaas iyo sayidina cali oo markaa noolaa ayaa waxay yidhaaheen gabadhu lix bilood waa ku dhali kartaa caruur lix bilood ku dhalanaya waa jiraa qur'aankaana ka fahmnayo waxay yidhaaheen ilahay wuxuu yihi jala jalaaluhu waxamluhu wafisaaluhu halaaثuuna shahra caruurka uurkiisa iyo inta naaska laga jarayo oo naaska uu ka go-ayo haddii laysku daro halaaثuuna shahr soddon bilood weyuu ilaahay subxaana wa tacaala wa fisaaluhu fii caamaynina meel kale ay ahayd wa fisaaluhu fii caamayn caruurka inta ugu fiican oo naaska in looga jaro oo la gaarsiiyo ay fiican tahay ilaa laba sano marka waxamluhu wafisaaluhu halaaثuuna shahran soddon bilood mar haddii la yidhi uurkii iyo intii naaska looga jari lahaa soddonka bilood laba sano ka goo oo labaatan iyo afar bilood maxaa soo haray labaatan iyo afar bilood markii laga jaro lix lix biloodaa soo haray bis uurkii marka waxaa u harayay lixdii bilood marka cabdullahi bn cabaas iyo sayidina cali iyo markaa dowladdii sayidina cumaan noolaa waxay dhahan qur-aankii anba ka fahamnay ugu yaraan uurku inuu ku iman karo ama uu ku dhalan karo lix bilood marka gabadhii yaan lagu xukumin inay zaaniye tahay saasaa marka masaladii loo daayay khilaafadii sayidina cumaan marka taasi waxay daliil u noqonee tusaale ahaan gabadhaad guursatay gabadhi markaad guursatay guurkaagii laga soo bilaabo ilaa lix bilood ka bacdi caruuray ku dhashay ma dhehaysid gabadhi waa zaaniyo ma dhehaysid uurkan horey u watay leanna uurku lix biloodaa ku dhalan karo masaladani masalo kaliya ka kaaga faa'iideynaysa xagga xaydka iyo ma ahan iyo nifaaska iyo xamli iyo waa masalo guudoo nikaaxa dhan iyo ilmaha nasabkooda masalo khusaysa w gabadhu haddii lix bilood ay ku dhasho uurkaas dhashay ninkana loo nisbay inaa gabadha qabo oo nikaax saxiixa ku qabo leanna uurku lix bilood oo ku dhalan kara muddada ugu yar ku dhalan karo wa agaruhu agaru lxamli uurka kan ugu badnaashaha badan arbacu siniin afar sano uurka inta ugu badan sharci ahaan oo gabadhu ay sidi karto waa afar sano tusaale ahaan haweeneydii waad furtay haweeneydi adigoo qaba waad furtay markaasee afar sano muddo laga joogo ay caruur dhashay ilmahaas adigaa iskale adigaa lagu nisbayno dee nin kaloo hadda kaaga dambeeyana ma jiro ilmahaas adigaa iskale afar sano muddadaas ilmihii ku dhashay adigaa iskale haddii caruur dhasho adigaa lagu nisbay haddaad tidhahdo anugu melihi oo gabadhani waa zaaniye oo waa zinaysatay waa hawl kaloo markhaati la kaalay afar qofoo markhaati la kaalay inay zaaniyata zinaysatay dikalada lagu nisbay marka masaladan waa masalo caamaho nikaaxa iyo nasabka iyo dhammaan yacni khuseynaysa wa agaruhu agaru lxamli uurka kan ugu badan arbacu siniina afar sano laakiin haddii haweeneydii iyadoo shan sano yacni laga joogo muddo laga joogo ay caruur dhashay shaqo kuma lihid adiga shaqo kuma lihid laakiin wixii afar sano iyo wixii ka yar caruurta adiga iska leh adaa lagu nisbayo wagaalibuhu gaalib اlxamli uurka gaalibkiisu tiscu tiscatu ashhurin sagaal bilood sida gaalibka ah laakiin caruurku u ku dhasho inta badan sagaal bilood ويحرم waxaa xaaraama بالxayd بsabaب الxayd والنiفاas dhiiggii xaydka iyo dhiiggii نifaaska sababtooda waxaa xaaraam ku ah ثamaaniyaة أشhyaaء sideed شhay ayaa sababtooda xaaraam ku ah gabadha dhiiggan xaydka ah iyo dhiiggan umusha nifaaska ah labadaa dhiig mid ka mid a hadduu ku dhaco sideed شhay ayaa sharcigu uu ka xarimay الsalaaةu salaadii ayaa ka xaaraama sawaaء kaanat naafilatan aw fariida salaaddu ama sunno ha noqoto ama waajib ha noqoto salaadoo dhan ma tukan karto waajib iyo sunno waxaa kaloo la mid ah wa kullu shayin fii macna salaad shay walba oo macnihii salaada oo kala ahna waa la mid sida sujuudu shukri maala gabadhii waa loo bishaareeyo bishaaro khayr iyo waxbaa loo loo sheegay sujuudu shukri uma dhici karto iyadoo dhiig xayda qabta ama dhiigga nifaaska dhiig umulaadka iyadoo ku jirto wixii macno salaad qabana waa la mid macno salaad wixii qaba waa la mid sujuudu tilaawo waa la mid uma dhici karto oo maalan qof qur-aan akrinaya ayay maqashay oo aayaddii lagu sujuudayay oo aayatu sajda qof akrinaya ayay dhegeysatay sujuud uma dhici karto iyadoo xaaida ama nifaas ah macna salaad ay qabaan arrimahaas oo dhan wasawmu soomkii waxaa kaloo xaaraankaa gabadhii xaydka qabtay ama nifaaska qabtay inay soomto soomkaasi sidaas oo kale isaguna ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo oo qira'at اlqur'aani qur-aanka akrintiisii ayaa ka xaaraan gabadha iyadoo dhiig nifaaska qabta ama xaydkii qabta inay qur-aan akriso xaaraan wey lanna xadiiskii cabdullahi bn cumar oo imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey ayaa nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka caleyh wuxuu ku yihi laa yaqra'u اljunubu wاlxaa'idu shayئa min alqur'an qofka janaabada qaba iyo gabadha xaydka qabta shay qur-aanka ka mida ma akrin karaan uu yihi nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka caleyh xadiiskaa tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyey marka waa xaaraan gabadhii iyadoo dhiig xayda qabta in qur-aan ay akhriso xaaraan lidaalika dadka xilligan jooga qaybo ka mid ah ayaad waxaad arkay gabdhihii inay kitaabkii qur-aanka ay xambaarayaan qaarkoodba ay aqrinayaan iyagoo dhiiggii caadada qaba xaaraan wey taasi lama ogola leanna waxaa weye waa min baabi alixtiraam lilqur'aani اlkariim waxaan masaladan waxaa loo xarimay waxaa weeye ixtiraam la xushmaynayo qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimka ixtiraam la xushmay salaadii maxaa loogu diiday gabadha salaadda inay tukato maxaa loogu diiday qur-aanaa ku dhex jira salaaddii faatixadiia ku dhex jirta lama ogola inay akhriso marka qur-aankii inay xambaarto musxafkii inay akhriso inay taabato kulli waa ka xaaraam gabadhu ixtiraaman wa tacdiiman wa tawqiiran lilqur'aani alkariim weyneyn iyo ixtiraam la weyneynayo way qur-aanka kariimka ah la ixtiraamaya laakiin gabadha iyadoo dhiigga qabta hadday musxafkii qur-aanka ay xambaarsan tahay ama qur-aankii ay akhrinayso qur-aankii ma ixtiraamin mana aysan xushmaynin waxaa sidaa sharcigu u leeyahay waxaa weeye waa ixtiraam qur-aanka la xushmaynayo midda kale masalada dadka qaar ay ku andacoonayaan oy leeyihiin gabadha haddii dee qur-aankiiyaa ka lumaya qur-aankiiyaa ka lumaya qur-aanku toddoba maalmood iyo siddeed maalmood miyuu ku lumi midda kale qur-aanku hadday doonayso xataa inay muraajacayso qaabab kale waxaa jira ay qur-aankii u xasuusan karto oo kitaabkii qur-aankana aysan xambaaraynin aysanna aqrinaynin qaababkaas waxaa ka mid ah in musxafkii qof daahira inay tidhaaho hala ii qabto musxafkiina indhaha iyo qalbiga ay markaa ka akhriso iidan ku dhawaaqaynin la waxa la diidayo waa dhawaqii ayaa la diiday ama inay shidato oo kale yani mimiri oo kale inay meesha ay ka qaadato oo kale oo mimirigii maaragtaay ay shidato ay dhegaysato si muddadaas xaydka ay ku jirto aysan u halmaamin qur-aankii marka waxaa jirta ciddatu duruq waddooyin fara badan oo qur-aankii xifdigiisii ay ku ilaashan karto oo keliya aan ka ahayn inay kitaabkii ay xurmadirto keliya aan ka ahayn su-aal waay ma masuuliin galay ya waa noo soo socotaa iyadana oo duxuul اlmasjid yani su-aal qaar waxay leedahay gabdhihii waxaa la arkay iyagoo dhiiggii xaydka qaba inay masaajido masqulo leh inay dhex gelayaan iyadoo kaladka iyo danta ay kale yihiin ay tahay masaajidaas masqusha ay u socdaan ee masaajidka iska dhex gelayaan lama ogolo masle iyaduna noo soo socoto kitaabku uu noo sheegayo gabadhu hadday xayd qabto masaajid ma geli karto qur-aanna ma aqriyi karto qur-aankiina ma xambaari karto intaa waxaa loo leeyahay masaajidda ilahi la ixtiraamayo qur-aankii la ixtiraamayo ee intaa lagu leeyahay halmaamidana sida aanu sheegnay wadooyin badanaa furan oo isaga ilaalin karto qur-aankii inaysan halmaamin sida aanu sheegnay wamasul musxafi musxafkii qur-aanka taabashadiisii ayaa ka xaaraam ah waxamluhu xamlu lmusxafi musxafkii qur-aanka xambaaridiisii ayaa gabadhii ka xaaraana gabadhii hadday xaydka qabto ama infaas qabto musxaf qur-aan inay taabato inay xambaarto intaba lama ogola waa liqowlihi tacaala laa yamasuhu ila almudaharuun ilaahay jala jalaaluh wuxuu leeyahay qur-aanka ma taaban karaan ilaa dad la dahiray oo dahaaro kaamila qaba mooye ma taaban karaan uu yidhi ilaahay jala jalaaluh xadiiskii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayh ee daara qudni uu warinayana wuxuu ahaa an laa yamasa alqur'aana ilaa daahirun qur-aanka yuusan taabanin ilaa qof daahira mooye uu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh laakiin gabadha sida horeba kutubtii hore fiqiga aanu kusoo qaadan jirnay marka la leeyahay qur-aankii ma aqriyi karto iyadoo xayd qabta ama nifaas qabta waxaa loo diidayo waxaa weeye wixii qur-aan qasadkiisa inay ku akhriso ama qaybaha qur-aanka ee adkaarta loola jeeda adkaaru lqur'aan way akhrisan kartaa tusaale ahaan gabadhii musiibo iyo waxyaalo ka nixinaya ayaa loo soo sheegay iyadoo dhiiggii xaydka qabta inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun way u bannaanta way dhihi karta lanno inaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun qur-aankiina way ka mid tahay laakiin maxaa loogu talagalay in loo akhristo cinda almusiiba markay musiiba kula soo gudubto dikri ahaan hadday ula jeedo ay u niyeysanayso waa dhihi kartaa markay yacni wax cabbayso ama wax ay cunayso bismi illaahi raxmaan raxiim way dhihi kartaa bismi llahi raxman raxim in qur-aankii ka mid tahay lakiin liqasdi addikri iyadoo markaa dikri ula jeeda adkaartii ula jeeda way akhrisan kartaa walidaalika sidaas oo kale markay gaari ay karayso oo kale subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin way dhihi kartaa gaarigii gabadhii kori adkaartii qur-aanka ku jirtay ee gaariga koridiisa loo akhrisanayay subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin way dhahaysa adkaaru qur-aan waa loo ogoliyay waxaa sidaas oo kale loo ogolayaha aayatulkursigii oo kale iyadoo xaa'ida ah iyadoo ula jeeda biqasdi ataxasun jinniga iyo shayaadiinta iyo waxyaalaha inay dikriga ilaahay isaga xijaabto aayatulkursi waad akhrisan kartaa sida inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun ay u akhrisan karto oo kale iyadoo ula jeeda dikri iyo xijaab ula jeeda marka waxyaalaha noocaas oo kale ah waa laga soo reebay min baab alistitnaa si ay gabadha isku waardeyso shayaadiinta iyo jinkii waxyaalaha isaga waardeyso wa dukhuulu lmasjidi masaajidka gelidiisiina iyadana sidaas oo kale waa ka xaaraam gabadhii masjidkii inay gasho laakiin masjidka inay gasho marka ay xaaraamta ka noqonayso in khaafa talwiitha hadday ka baqayso masaajidkii in ay wax uga dhibcaan ama ay wax uga daataan geliddaas waa xaaraan xataa gelid lama ogola gelid xataa lama ogola marka hadday ka baqayso markaas yacnii inay wax uga daataan geliddii xataa lama ogola markaas haddii marka aysan ka baqayn inay wax uga daataanna fayaxrumu calayha almuhdu nagaashiyaha markaas xaaraan in markaa ku nagaato oo muddo ay ku daahdo waa ka hoos kaaga dhigaya shardiga in khaafa talwiitha hadday ka baqayso masaajidka inay hallayso wey masaajidka in wax uga dhibcaan hadday ka baqayso xataa ma geli karto wailaa fayaxrumu calayha almukthu wataradudu fiih laa mujaradu dukhuul haddiise markaa ay is-ilaalin karto oo masaajidka aysan wax uga dhibcaynin inay ku daahdo ama ay ku laalaabato masaajidka dhexdiisa ku noqnoqoto ayaa la diiday marka lama ogola midda kale masaladii hadda lasoo qorayey oo masqusha ay u baahan yihiin markaas masaajidkii gelayaan waxaa imanaysa lama ogola taas oo kale leanna waxaa imanaysa masqushii iyadoo xidhan oo qofa ku jirto inay ku soo aado xataa haddaysan wax ka dhibcayn oo masaajidka ay ku sugayso markaas masaajidka dhexdiisa ku sugi xaaraan lama ogola wadawaafu dawaafkii isaguna waa ka xaaraan gabadhii xaa'idada ahayd ama nifaaska qabtay inay kacbadii ilaahay iyo beydkii ilaahay ay dawaafto iyadana xaaraan wey lannahu xadiiskii tirmidi uu warinayey nabigeena sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yihi addawaafu xowla albeyti midlu salaad dawaafka oo beytka ilaahay dhinaciisa la dawaafayo salaaduu la mid yahay ilaa annakum tatakalamuuna fiih waad ku hadlaysaanoo dawaafka waxaa laydin fasaxay inaad ku hadashaan faman takalama fiihi qofkii dawaafka ku dhex hadla falaa yatakalamanna ilaa bikhayrin khayr maahana wax kale yuusan ku hadlin qofka dawaafaya marka dawaafka iyadana looma ogola walwad-u wadigii isticmaalkii oo gabadhii xaydka ama nifaaska qabtay ninkeedu inuu isticmaalo oo uu jimaaco iyadana xaaraan wey lama ogola waliqowlihi tacaala qowlka ilahi wuxuu uhi jala jalaaluhu wayas'aluunaka cani ilmaxiid dadku waxay ku weydiinayaan xaydka qul huwa ada faاctazilu nisaءa fi اlmaxiid ilahi wuxuu yidhi gabdhuhu xilliga ay xaydka qabaan ka fogaada walaa taqrabuuhuna hana u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqonayaan faidaa tadaharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah gabdhuhu markay dahaaro noqdaan markaa kabacdi meeshii ilaahay idin amray uga taga in allaha yuxibu الtawaabiin wayuxibu اlmutaطahiriin wاlistimtaacu ku raaxaysigiina waa xaaraan bimaa maxal looga raaxaysto maxalkaasoo bayna surati warukbati jilibka iyo xudunta dhexdooda ahaada waxaa kaloo xaaraama gabadhii xaydka qabtay ama nifaaska qabtay jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa in looga raaxaysto oo laga taataabto xaaraan wey lama ogolo taas leannu xadiiskii abu daawuud ee laga warinaya cabdilaahi bni sacdin ayaa wuxuu ahaa annahu sa'ala rasuulu lahi sa'ala rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam maa yaxilu lii min imra'ati wahiya xaa'id saxaabigaasi wuxuu nabigu weydiiyey salى اllahu alayh wasalam maxaa xalaal ii ah haweenaydayda markay dhiigga qabto qaala laka maa fowqa alisaari meesha macwista laga xiranayo wixii ka sarreeya ayaa xalaalku uhu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam macwista meesha laga xiranayo wixii ka sarreeya ayaa xalaalku ah yani xudunta wixii ka sarreeyaa loola jeeda wixii xudunta ka sarreeya ayaa xalaalku uhu yidhi rasuulku sala allahu wasalam baraka calayh marka maa beyna sura warugba lama ogolo xaaraan wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala aljunubi ruuxii janaabada qabay ruuxii janaabada qabay oo jimaacii xaaskiisii la jiiftay ama meniduba ay ka timid waxaa xaaraam ka ah khamsatu ashyaa shan shay ayaa isagana xaaraam ka ah asalaatu salaadii ayaa xaaraana inuu salaad tukado qof janaabo qaba wixii macnihii salaada lehoo sujuudu shukrigii iyo sujuudu tilaawihiina waa la mid wa qira'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisii ayaa ka xaaraama qof janaabo qaba inuu qur-aan akhriyo xaaraam tacdiima lilqur'aan weyneyn iyo ixtiraam qur-aanka la ixtiraamayo wamasul musxafi musxafka qur-aanka taabashadiisii ayaa ka xaaraama wa xamluhu xamlu lmusxafi musxafka xambaaridiisii ayaa ka xaaraama wadawaafu dawaafkiina waa xaaraan oo kacbadii inuu dawaafo isagoo janaabadii qaba xaaraam walubthu nagaashiyihii ayaa ka xaaraama fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa inuu ku nagaado isagana waa ka xaaraan isagoo janaabo qaba inuu masjidkii ku nagaado oo ku daaho xaaraan wayaxrumu waxaa ka xaaraama cala almuxditثi qofkii weysadu ay ka burtay oo wax weyse aan lahayn ثalaaثaةu ashyaaa saddex shay ayaa xaaraan ka ah asalaatu salaadii ayaa xaaraam ka ah ama salaadu waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto ama wixii macno salaad leh sida sujuud shukrigii iyo sujuudu tilaawihii waa ka xaaraama wadawaafu dawaafkii ayaa ka xaaraama qofaan weyse qabin inuu kacbada dawaafo xaaraama wamasul musxafi musxafka taabashadiisii ayaa ka xaaraama wa xamluhu xamlu lmusxafi musxafka xambaaridiisiina waa ka xaaraam qofaan weyse qabin inuu musxafkii uu xambaaro ama uu taabto xaaraan wey idana lanna waxaa weye bukhaari xadiiskii iyo muslim ay abu hureyre ka warinayeen ayaa rasuulku salى اllahu wslm wbaaraka caleyh wuxuu yidhi laa yaqbal اllahu salaata axadikum idaa axdaa xataa yatawadaأ qof adinka idin ka mida salaadiisa ilaahay ma aqbalayo ilaa uu ka weyse qaato buu yihi rasuulku salى اllahu wslm wbaaraka caleyh wallah subxaanaه watacaala aclam